أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه باب من أنظر معسرا هذا متكن باب من باب فضل من قف فضلgiisii ayuu baab yahay qofkaasoo andara sugay mucsiran qof sabool ah qof sabool ahoo deynkii iyo wixii uu ku lahaa aan iska bixin karin qofkii sugay hadduu iska cafiyana way ka sii fadli badan tahaye qofkaa fadliga uu iska leeyahay ayuu sheekhu axaadiistii ku soo aroortay inoo sheegi doonaa qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala xadahanaa hishaam bnu camaar huwa abulwaliid almuqri addimashqi هشام بن عمار أبو الوليد المغري الدمشقي وكان يأخذ الأجرة على التحديث وحكم إذا هادتك أجرة كقاطع علم الحديث ووحو ديه جري قف كان أجرة إغسينين وحب حديث وما آخرنا يوديه جري هشام بن عمار أبو الوليد الدمشقي ولبا قسوين كشاخ لغا وريه وحكم إذا ها شاخ هلكي ورقدبة هلكي ورقدبة درهم كقادن جري هل ورقد أو حديثة markuu qofka uu u akhrinayo hal dirhamuu ku qaadan jiray marka waa la qorin jiray oo sheekha afkiisaa laga qoran jiray ardayda qaarkooda marka waxay sameeyeen tadqiiqay khadkii sameeyeen khadkii aad u yaryareeyeen si markaas meeshii maaragta ahay toban warqad oo kaleba ay isugu keenaan hal warqad oo kale oo qarashka uga yaraado markaasu wuxuu dhihi jiray hishaam ibnu camaar addimashqi laysa beynii wa beyna man daqaqa camalun ninkii farta yaryareeya wax camala nagama dhexeeya u dhihi jiray wax camaloo kaas naga dhexeeya malahanuu dhihi jiray waa inuu qofku farta bayaan uu ka dhigo bayaan uu ka dhigo saasuu samayn jiray hishaam bnu camaar abulwaliid dimashqi qaala xadaanaa yaxya bnu xamsata huwa qaadi dimashqa waa qaaligii dimashq qaala xadaanaa zubaydi moxamed bnu اlwaliid ibnu caamir addimashqi waa culimmadii dimashqiyiinta dhammaan عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله هو المسعودي أحد الفقهاء السبعة بالمدينة المنورة فقهاء تدولها وكم ذهين بدن سامرني أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحي رسولك صلى الله عليه وسلم كان تاجر نن تاجر آه وقنع صداها وحوها يداين الناس ضدك من ديمية دينا لك قادن جري وضدك دين سينجري faidaa waktigii ra'aa mucsiran qof saboola markuu arko oo deynkii aan iska bixin jirin qaala wuxuu dhihi jiray markaa taajirkii ganacsadihii lifityaanihi adeegayaalkiisa wuxuu ku dhihi jiray dadka asaga shaqaalihiisaah u khidmeeyo u adeega tajaawasuu canhu iska dhaafuu dhihi jiray la iska cafiyo saasuu dhihi jiray oo indaarkii iyo wakhti loo sugo fursad la siiyaba wuxuu ku sii dari jiraba inuu iska cafiyaba iska cafiyuu dhihi jiro iska dhaafa lacalla allaha an yatajaawasa canna waxaa dhici karta ilaahay annaga inuu na dhaafo oo ilaahay dunuubteenna ilaahay noo dhaafo na cafiyo ayaa dhici karta oo cafiga ilaahay aan ku rabnaa fatajaawaz allaahu canhu ilaahay waa dhaafay subxaana wa tacaala addoonkaas sidii addoommada ilaahay ugu naxariisan jiray ayaa isagana ilaahay ugu naxariisay subxaanahu wa tacaala marka lafdiga tajaawuska ayaa xadiiskuba ku soo arooray oo kaba sii ajir badanba indaarkii indaarkii marka waxaa dhici karta tarjamada sheekha isagu uu tarjamaystay man andara mucsiran inuu markaa isagu ula jeedo axaadiis kaleo iyaguna waxaa jira indaarkay sugidda fadliga ay leedahay axaadiis ku soo aroortaa jira sida xadiiskii imaamu muslim saxiixiisa uu ku wariyey man andara mucsiran oo wadaca lahu adallahu allaahu fii dilli carshihi qofkii qof saboola u suga oo intuu wax ka helayo u sugo wakhtigaa wax hesho iska kan yidhaaha oo wadaca lahu ama wax ka dejiya oo wax u cafiya qayb ka mida deynkii adallahu allaahu fii dilli carshih ilaahay subxaanahu wa tacaala maalinta qiyaamaha carshigiisa hooskiisuu ilaahay hoos uga dhiga waxaa kaloo isagana soo arooray xadiis muslimkuu wariyo man sarahu qofkuu farax gelinayo an yunjiyahu allaahu min kurabi yowmi alqiyaama kurbooyinka maalinta qiyaamaha in ilaahay ka badbaadiyo qofkuu farax gelinayo falyunafis can mucsirin qof mucsira markaa ha u fududeeyo deynkii uu ku lahaa ow yadac canhu ama waxa ka dejiyo ama wakhtigaba ha u fududeeyo wax uun wakhtigii ha u sugo ow yadac canhu ama wax uun ha ka dejiyo wax ha u cafiyo can ibni cabaasin naxwi wa qaala waqaahu allaahu min fayxi jahannama karkarka jahannamo ayaa ilaahay ka ilaaliyaa subxaanahu wa tacaala qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala baabun idaa bayana albayicaani walam yaktumaa wa nasaxaa baabun haadaa midkani baabun baabu idaa bayana albayicaani labada ruuxa wax kala iibsanaya hadday caddeeyaan oo walam yaktumaa aysan waxba qarin oo wa nasaxaa ay naseexeeyaan nasaxaadu waxa weeye waa min cadfi alcaami cala alkhaasi wey leanna waxa weeye naseexada macnaheedu ka ballaaran yahay walam yaktuma oo inaan waxba la qarin naseexadayba ka mid taha inaan waxba la qarin oo wixii ceeb ahoo mabiica ku jira baayicu uu sheego mushtariguna uu sheego lacagaha wixii ceeb ahoo ku jira mushtarigu inuu sheego waa qayb naseexada ka mida marka naseexadaa ballaaran macnaheedu caam yahay marka waa min dikri alcaami bacda alkhaas baabun idaa bayana albayicaani labada qof oo wax kala iibsanaya hadday caddeeyaan walam yaktumaa aysan waxba qarin wa nasaxaa ay naseexeeyaan buurika fii baycihimaa jawaabkiiyaa la xadfi beecooda waa loo barakeeyaa oo kanina alaabtii uu qaatay mushtarigu u iibsaday ilaahay wuu u barakeeyaa midkan baayica lacagtuu qaatay isagana ilaahay waa u barakeeyaa subxaanahu wa tacaala macnahaas axaadiistii ku soo arooray ayuu sheekhu noo sheegi doonaa raximahu llahu tacaala in qofka mabiica qofka baayica inuu mabiicda uu iibinayo uu ka run sheego oo khishi iyo khiyaano uusan kula dhaqmin dadka muslimiinta ah oo qofka ganacsadaha uu iska ilaaliyo khishi iyo khiyaano uu iska ilaaliyo qofkii wax soo iibsanaya isaguna lacagihii inuu khishi ka ilaaliyo lacago faalsa uusan ku hoos qarinin lacago jeexjeexan uusan qofkii walaalkiisa muslimka uusan u qarinin labadooduba waa inay khiyaano iska ilaaliyaan markaa labadooduba ilaahayaa barakaynaya subxaanahu wa tacaala hadday khiyaano iska ilaaliyaan qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala wayudkaru waxaa laga sheegaa can alcaddaa ibni khaalid waa saxaabi caddaa ibni khaalid saxaabigaa waxaa laga sheegaa qaala inuu yidhi kataba liya nebiyu nabiga ii qoray sala allahu calayhi wasalama qoraalkana nabigu ii qoray sala allahu calayhi wasalam haadaa ma shtaraa muxammedun rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam min alcaddaa ibni khaalid bayca almuslimi almuslima laa daa'a walaa khibtata walaa qaa'ila warqadaasuu ii qoray nebigu sala allahu calayh wasalam mar markaas uu wax ka iibsanayey nebiga sala allahu calayh wasalama saxaabigan caddaa ibnu khaalid culimmada marka muxadisiinta waxay isku khilaafeen waxay yidhaaheen baayicu nebiga miyuu ahaa sala allahu calayhi wasalam mise nebigaa mushtariyaho wax iibsanayey oo waxaa jiray leeyihiin culimmada muxadisiintu xadiis tirmidi uu wariyey iyo nasaa'i ibnu maaja oo iyagu markaas caddaynaya baayicu inuu nebiga ahay sala allahu calayh wasalam oo nabigu isagu alaabta uu haystay saxaabiguna uu mushtariga ahaayo isagu lacagta uu watay saxaabigu lacagta watay walidaalika xaafidku wuxuu ku leeyahay qowluhu hada ma shtaraa moxamed rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam min alcadaa ibni khaalid haakada waqaca hada tacliiqu xadiiskan mucallaqahay saasuu ugu dhacay bukhaariga waqad wasala alxadiida tirmidiy wannasaa'i wabnu maaja wabnu ljaaruud wabnu mandah kulluhum min dariiqi cabdilmajiid ibni abi yaziid can alcadaa ibni khaalid faitafaquu culimmadaasoo dhan waxay isku waafaqeen calaa ana albaayica annabiyu sala allahu calayhi wasalam culimmadaasoo dhan waxay isku waafaqeen baayicu inuu nebigu aho nabigu alaabta uu hayey sala allahu calayh wasalam waalmushtari alcaddaa kan wax iibsanayana inuu caddo ahaa cagsu maa huna bukhaariga laakiin sida hadda noogu sugan cagsigeedaa noogu sugan oo cagsiga noogu sugan waxaa weye mushtarigu inuu nebiga yahay saasaa noogu sugan annaga bukhaariga sala allahu calayh wasalam ilaa waxaa noogu sugan haadaa mashtaraa muxamedun haadaa mashtaraa muxamedun taa cagsigeedaa noogu sugan cagsu maa huna faqiila marka waxaa la yidhi oo loogu jawaabay ina aladii waqaca hunaa maqluub bukhaariga waxa ku dhacay waa la dabagedeeyey cibaarada qalbigaa ku jiro baayicuna waa nebiga sala allahu calayhi wasalam caddaana waa mushtari oo waxay ka dhigan tahay haadaa mashtaraa muxamedun haadaa mashtaraa caddaa-un in la yidhi oo kale ay ka dhigan tahay maqluub waa la dabagedeeyey wa qiila waxaa la yidhi huwa sawaab sidiisuu ku toosan yahana waa la yidhi wa huwa min alriwaayati bilmacna waa xadiiskii oo macno ahaan lagu wariyey lianna ishtaraa wa baaca bimacnan waaxid macno ahaan hal macnaa mararka qaar loo isticmaalaa walazima min dalika waxaa ka laazimaya taqdiimu ismi rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam cala ismi alcaddaa laga hormariyo marka oo markaa ishtaraada marka mararka qaar waxaa loo isticmaalaa bimacnaa baaca oo baayica naftiisa waxaa la yidhaha mushtari fii bacdi alaxwaal kataba liya nebiyu nabigu wuxuu ii qoray sala allahu calayhi wasalam haadaa midkani maa ay ladii kiw ishtaraa muxamedun bimacnaa baaca muxamedun si markaa ibnu maajaha iyo riwaayadiisa aan u waafajinno iyo nasaa'i iyo ibnuljaaruud iyo aan u waafajinno haadaa kani ma shtaraa muxamedun maa baaca moxamedaa loola jeeda waa wixii nabiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam uu gaday rasuulu llaahi min alcaddaa ibni khaalid uu ka gaday saxaabigaa uu ka gaday waxaa nebigu markaa sala allahu calayhi wasalam saxaabiga uu ka gadayana addoon uu ahaa addoon uu ka iibinayay nebigu sala allahu calayh wasalam bayca almuslimi ka bayci almuslimi waa mansuub binasci alkhaafid nasci alkhaafid aan ku nasbinayna bayca almuslimi ka bayci almuslimi qofkii muslimkaa beecintiisii oo kale ayuu nebigu gaday sala allahu calayhi wasalam almuslima muslimka kale sida wax uga iibsado muslimiintu siday wax isaga iibsadaan ayaan wax kaaga iibiyey saasuu qoray nebigu sala allahu calayh wasalam beeca muslimiintu wuxuu ka duwan yahay beeca munaafiqiinta iyo kufaarta leannahu shuruud iyo dawaabid uu leeyahay oo nebigeenu sala allahu calayh wasalam axaadiis fara badan uu ku caddeeyey nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu qoray laa daa'a cudur ma jiro oo yaktumuhu lbaayicu yaa loola jeedaa cudur ma jiro baayicu uu qarinayo lama ogolo qofka muslimka ahi mabiicii cudur ku dhex jira inuu qarqariyo mabiicii alaabtii uu ka gadayo walaalkiisa kale uu ka iibinayey wax ku dhex jiro ceeba inuu qarqariyo ma aha marka addoonaa la kala iibsanaya marka waxaa loola jeedaa addoonka cudur aan ku ogahay ma jirow walaa khibsata khayaxumaatana ma jirto xumaato kana ma jirto khibsada hadda ulajeeddada laga leeyahay waa bimacnaa laysa masbiyan min qowmin lahum cahdun addoonkani qolo gaalo ah oo mucaahado iyo ballan aan wada dhigannay inaanaan isku xadgudbin qoladaa lagama soo qafaalin ilaa qoladaa in addoommadooda la qafaasho dadkooda la qafaasho waa xaaraan lama ogola marba haddii kufaartii cahdi lala dhigto inaan laisku xadgudbin cahdigaas u yaallo lama ogola in dadkooda la qafaasho gaalada wax laga qafaalan karo waa gaalada xarbiyiinta ah kuwa xarbiyiintaa wey marka khibsana saasaa loola jeedaa wax xumaataa ma jirto xadgudub aan samaynayoo bimacnaa laysa masbiyan addoonkan lagama soo qafaalin min qowmin lahum cahdun qolo gaalo ahoo cahdi naga dhexeeyana lagama soo qafaalin oo xaaraan ma aho waa xalaal weeye addoonkani xalaal weeye addoonnimo rasmi oo sharciyuu ku taagan yahay walaa khibsana ma jirto walaa ghaa'inata faajirnimana ma jirto walaa ghaa'ila faajirnimana ma jirto addoonkani addoon faajir oo zaani ah oo saariq oo guriga markaad geedo alaabta kaa xaday oo deriska dhibayana ma aha addoonkani saasuu qoray nebigu sala allahu calayhi wasalam qaala qataada wuxuu yidhi isagoo fasiraya alfaaddaas alghaa'ilatu azina walsariqatu waalibaaq kaas wuu yidhi ghaa'ilada ghaa'ilada waxa wey waa zina addoonku yacni ma zinaystaa loola jeedaa zaani ma ahan wasariqa tuuganimo weeye addoonku saariq ma ahan walibaa addoon kaa dhuumanayo kaa fakanaya oo sayidkiisa ka cararaya ma aha sidaasuu marka nabigu qoray sala allahu calayhi wasalam isagoo nabigu markaa ku tusinayo beeca muslimiinta inuu habkaas u dhaco beeca muslimiintu waa inuu habkaa u dhaco laga ilaaliyo wax khiyaanaa wax walba la caddeeyo wax walba la caddeeyo cudur hadduu jiro waa inuu sheego haddii meeshu alaabtu mabiica uu ceebaysan yahay ceebta waa inuu sheego qofka baaciyo waxba uusan qarqarinin wa qiila liibraahiim waxaa lagu yidhi ibraahim waa ibraahim ibnu yaziid annakhaci alkuufi sheekhii faqiiha muxadidkana ah ayaa waxaa lagu yidhi inna bacda annakhaasiina dadka dallaalayaasha ah oo wax kala dallaala dallaalayaasha qaarkood yusami wuu magacaabaa aariya xeryaha daabadda daabaddooda fardaha iyo dameeraha iyo meelaha xeryaha ay ku xirtaan meelaha xeraha ay ku xahaystaan ay ku xirxirtaan xeryahaasay waxay ku magacaabaan khuraasaana wa sijistaana xeryihiiyay magacii siiyeen magaalooyinkii waaweynaa waa xeradii daabaddii waxay ku magacaabeen khuraasaan iyo sijistaan magacaasay u yeeleen fa yaquulu markaasuu dallaalku wuxuu leeyahay ilaa qofkii inuu khayaanuu rabaahe jaa'a amsi faraskani shalay wuxuu ka yimid min khuraasaan khuraasaanuu faraskani ka yimid khuraasaanku asagu markaa wuxuu hoos ku qarinaa ula jeedaa xeradiiuu ka yimid ilaa xeradiisaa buu khuraasaan uu ku magacaabay khiyaan ahaan xeradii faraska uu ku xanaanaysanaya ku xidhanayay oo khuraasaan u magacaabay ninka mushtariga ahu iibsanayan muxuu u malaynaa magaaladii weyneed oo fardaha fiicneed in hadda laga keenay faraska marka tawriyuu rabaa waa tawriyiisana waa xiilo khiyaano wey dallaalintu ay samaysteen wuxuu leeya jaa amsi min khuraasaan shalaydaanuu khuraasaan ka yimid faraskani shalaydaan oo khuraasaan ka yimid miskiinkii muslimkaa muxuu is leeyahay war faraskan khuraasaana laga keenay khuraasaankii la yiqiinay ayaa hadda laga keenay ilaa asna wuxuu leeyaha beenaan iska ilaalin dalaalko haddii khuraasaan wuxuu leeyahy anuma anigaa been sheegay hadde khuraasaanka xeradaydiiyaan maaragta aniga la yidhaha xeradaydi nafteeda khuraasaan waa la yidhaha xerada aan ku xaraysto faraska khuraasaan waa la yidhaha kii muslimkaana waa dhacan yahay oo waa khiyaanay wuxuu malaya khuraasaankii la yiqin magaaladii mashhuurka ahayd in faraska laga keeno wajaali yowma maanta wuxuu ka yimid min sijistaana haddaa sijistaan laga keeno saasuu u malaynaa miskiinkana miskiinkii mushtariga wax iibsanaya asna xeradiisii uu ka wadaa sijistaan xeradiisa waa khiyaano ay samayn jireen dallaalintooda fa karihahu lafdigaas ibraahim waa kahday waxa sidaas dadka muslimiinta loo khiyaanayo ibraahim unakhaci waa kahday karaaha shadiida karaaha aad u adag waa xadgudub uu yidhi dadka muslimiinta in khishi lagu sameeyo khiyaano lagu sameeyo oo faraskii adigoo xeradaadii maaragtaahay uu ku dhashay oo xeradaadii uu ku noolaayo xeradaadii ku soo koray inaad magacii magaalooyinka waaweyn aad xeradaadii ula baxdo oo tiraa xeradayda sijistaanaa la yidhaha khuraasaana la yidhaha muslimkiina uu u malaynayo magaalooyinkii waaweynaayo hadda ka yimid farasku aad ugu khayaanayso wuxuu yidhi waa khayaan uu yidhi karaahe aad u adagu sheekhi uu marka kahday uuna ka celiyey uu ka horaro wuxuu yidhi waxaasi qishigii wey nabigu nahiyey sala allahu wasalam wabaaraka calayh waa qof isagoo maalan daaba oon maaragtaahay baqaarkiisii oo kale baqaarkiisii oo kale waa isagoo maaragtaahay ku magacaaba masar oo kale misaalka si loo fahmo hadalkan loo fahmo baqaarkiisii wuxuu u bixiyey masar ama qaahira oo baqaarkiisi magacaa siiyey daawuu marka iibina oo baqaarkii uu ku iibina markaasuu daawadii wuxuu leeyahay daawadani qaahiray ka timi qaahira hadda laga keeno haddii qaahira hadda laga keeno muxuu ula jeedaa baqaarkiisa ilaa qaahira la yidhaah dadkiina maxay u malaynayaan qaahira waddankii masar oo carabta ahaa halkaa in laga keeno saas ilaa baqaarkiisii asna ula jeeda muslimiintu marka ku dagahayaa wuxuu rabaa inay u maleeyaan in qaahiro laga keeno marka tawriyada noocaas oo kale ah lama ogolo waa khiyaano xaaraan wey leanna waa kadib waa fujuur waa been iyo faajirnimo wa qaala cuqbatu bnu caamir waa saxaabi cuqbatu bnu caamir wuxuu yidhi laa yaxilu limri'in qof xalaal uma aha qofkaasoo yabiicu silcatan badeeca gadayo oo badeeca iska iibinayo qofkaasoo yaclamu og anna biha anna fiiha badeecada dhexdeeda daa'an cudur inuu ku jiro daa'an waxaa loola jeedaa bimacna alceeb wuu og yahay badeecadu inay ceebaysantuu og yahay ruuxaas xalaal uma aha badeecan noocaasaba cudurkaa ku og iyo ceebtaa ku og ilaa hadduu ku og yahaba akhbarahu waa inuu daa'a sheego cudurka iyo ceebta uu ku og yahay waa inuu sheeguu yidhi haddii kale khishiyay noqon nebiguna sala allahu calayh wasalam wuxuu ku yidhi man khashanaa falaysa mina qofkiina khayaano ummaddayda khayaano ku samey ummaddayda ka mid ma ahanuu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب هو البصري قاضي مكة وقال لي مكة بصري وهاجر الشيخ قال حدثنا شعبة عن قتادة قتادة بن دعامة عن صالح عن صالح أبي الخليل صالح أبي الخليل وابن أبي مريم البصري عن عبد الله بن حارث وصحابي عبد الله بن حارث رفعه عبد الله بن حارث حديث وحوكر إلى حكيم بن حزام والصحابي قال قال وحوري صحابي قال رسول الله وحوري صلى الله عليه وسلم albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqaa labada qofoo wax kala iibsanaya waa baayiciiyo mushtariyaa loola jeedaa bilkhiyaari khiyaaray leeyihiinay ku dheehan yihiin maa muddadii lam yatafaraqa aysan kala tegin waa khiyaarulmajlisi wey khiyaarulmajlisay xaq u leeyihiinoo midkanina alaabtii wuu soo celin karaa wuxuu leeyahay alaabtaada iga cesho lacagtaydana ii soo celi kanna hadduu doono hadduu qoomameeyo lacagtuu usoo celin karaa wax beecii dhammaaba waa ka baxay oo haddaan majliska lagu kala tegin wey ow qaala ama wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam xataa yatafaraqaa ilaa ay ka kala tagaan fa in sadaqaa labadoodu had labada qof oo wax kala iibsanaya hadday run sheegaan oo beecii ay ka run sheegaan wabayana ay caddeeyaan wixii ceebahoo meesha ku jira ay caddeeyaan buurika lahumaa fii baycihimaa labadoodaba beeca waa loo barakeeyaa wa in katamaa haddii ay wax qarqariyaanna kanina uu qariyo wixii lacagta ku jirta oo ceebo ah lacagtii haddii ay lacag faalsa tahay haddii lacagaan soconaynin ay tahay haddii lacag jeexjeexan ay tahay kanina waxa uu dugduugo sidaa u qariyo wakadabaa labadooduba ay been sheegaan kanina uu yidhaha mabiicdaydu waa saliima wax ceeba ma leh kanina uu yidhaha lacagtaydu waa saliima wax ceeba ma leh ceebuna ay leedahay oo meeshii ceebu ku jirto muxiqad barakatu baycihimaa beecooda barakadoodaa la tirtiraahu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam isaguna wax wanaagsan oo barakaysan ma qaadan midkan baayica kan kale isaguna mushtarigu alaab barakaysan isaguna ma uusan qaadan labadoodaba baraka la'aana ku dhacaysu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam barakadana waxaa ka mid a in yacni qarashkaas uu qaatay oo qofku beeca noocaas ku soo galay inuusan noqonaynin lacag u jiidaysa ilaahay ridihiisa uusan ku gaarayn bal waxay noqonayn lacagtaasi lacag u jiidaysa cadaabka ilaahay iyo cadhada ilaahay u soo jiita waxaa mar walbaba sabab ay ugu noqonaya lacagtaa inuu naar ku raadsado ilaa lacag barakaysan ma aha lacagtu markay barakaysan tahay qofka waxay lagu bixiyaa oo la waafajiyaa inuu ilaahay ku caabudo oo xajkii uu ku aado oo ku cumraysto oo maaragta awqaaf uu ku samaysto waqaf uu ku samaysto ilaa waa lacag barakaysan oo ilaahay barakadiisu ay ku jirto amaa lacagtu hadday xaaraam kugu soo gashay naar un baa lagugu kallif inaad ku raadsato waa lacag kuu jiidaysa inaad naar mar walbaba aad ku raadsato oo fisqi iyo xumaato iyo balaayo o dhan khayrkii o dhan ay kaa xiray marka albaabadii khayrka o dhan ay kaa xiri laakiin keliya ma aha muxiqad barakatu baycimaa ulajeedadeedu ma aha waa khasaariyo dukaankiia khasaaraya taa kaliya loolama jeedo waa nooc isaguna soo gelaya nooc isaguna soo gelaya laakiin barakada beeca la tirtirayo midda ugu daran waxa weeye waa in qarashkaasi uu ku geeyo naar ood ku khasbanaato inuu naar ku geeyo maadaama markii horeba aadan ku soo shaqaynin dariiq sharci ah oo khiyaanaad ku soo shaqaysay wain katamaa wakadabaa muxiqad barakatu baycihimaa ayaa la tirtiraa waa waxa hadda magaalada ka socda oo kishigaas weeye buyuucda inta badan magaalada kishigaasa ka socdo wax mabiica oo saliimaba magaaladii way ku yaraadeen mabiic saliimahoo nabadgala oo qofkii si xalaala uu iibsinayo magaaladii way ku yaraadeenoo noocii daawadii ha noqoto daawadii dheydkii in laga bedelo oo maaragtaahay taariikhdii in laga bedelo ha noqoto malabkii ha noqdo in kiimikadii loogu tala galay hal sharoobo oo kale in lagu shubo in warshadihii inta ballan lala sameeyo la yidhaaho kiimikadan u qaybiya shan shan sharoobo u qaybiya waa kiimikadii jermiska dilaysay oo loogu talagalay hal sharoobo loogu talagalay ayuu leeyahy shan sharoobo igu shub si qarashku lacag qarash yar uu markaa daawadii ugu soo samaysto saasay samaynayeen dadkii daawadii marka kuwaalati malaho jermiskii ma dilayso wax daawaa samayn mayso oo wax kuwaalati laga soo dilay qishigaas daawadii waa ku jiraa qoladii malabka gedaysa iskaba dhaafba xadid walaa xaraj iyagana malabka kuwii iibinayay kuwaasna iskaba dhaafba waxaa laga quustay malab nadiifa in la helo malab nadiifa in la helaa laga quustay kuwii caanaha iibinaya iyagana iska dhaafba wax walba qishigaasa ku jira wax walba qishigaas tacliimtii iyo wixii waxbarashadii ayaa qishiga xataa la geliyey qishigii waxbarashadii aa la geliyey shahaadooyin bugaha la samaysana dadkii lagu khayaanayo oo qofkan isagan waxba soo baran uu jaamacadihii iyo iskoolaadkoodii wuxuu ka samaysanaa cabdulashadaayuu ka samaysanaa intuu tago saxiixii maamulihii ha noqdo kii mudiirkaa ha noqdo wax walba waa soo samaysana markaasuu jaamacaddaasaan ka soo baxa noloshii oo dhan aa marka kishi ku dhisantayba mujtamacii marka wuxuu noqday mujtamac ku wada dhishan kishi iyo xaaraam markaasaa barakadii ilaahay ka qaaday subxaanahu wa tacaala markaasaa mujtamacii wuxuu ka bixi waayey jahwareeruu ka bixi waayey colaad ha noqdo siyaasad xumo ha noqdo iyagiiyo cadaawad dhexdooda laisu geliya ha noqdo waddadaan barakaysnayn oo barakadii laga qaaday wey marka kishigii meel walbuu ku faafay waxaa run noqday marka hadalkii nabigeena sala allahu alayh wasalam mujtamacii ku rumoobo wa in katamaa wakadaba muxiqat barakatu baycihimaa saliidihii sidaas oo kale kishigii ku galay saliidihii kishiyaa ku jira waxbaa lagu deri oo saliiddii macsarada aha saliid kaleoo saliid caddeey iyo saliido kalea lagu dhex qasi markaasu wuxuu leeyahy waa saafi waa saafi uu leeyahy noloshii oo dhana waxaa hareeyey kishigii hareeyey kishi qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala baabu bayci alkhildi min atamri haadaa midkani baabu bayci alkhildi min atamri baabu jawaasi bayci alkhildi khildiga waa ficili oo bimacnaa mafcuul ah bimacnaa almakhluudaa loola jeedaa makhluud haadaa baabu bayci alkhildi baabu jawaasi bayci alkhildi kii laysku qasay beeciisii bannaanaashadiisuu u baab yahay kaasoo min atamri ee timirtii ka mid ah khilqiga waxaa weeye waa atamru almujamacu min anwaacin mutafariqa waa timir laga soo aruuriyey anwaac fara badan timirtiga intaasoo nooca timir laysku soo aruuriyey anwaac fara badan in markaa qofku uu iibiyo intuu hal weel ku shubo uu iibsado way bannaanta hal weel intuu ku shubo inuu iibiyo leanna waxa weeye ashyaada mutamayizada ah ashyaada mutamayizada oon isku dhex qasmayn ashyaa fara badan ashyaa fara badan iyo anwaac fara badan iyagoo ka kooban hal weel inta lagu shubo waa la iibin karaa taas dhib ma laha leannahu qofkii khishigii wuxuu uga badbaadi waaba u jeedaa wuxuu leeyahay timirtanina waa midii heblaayo aheedoo xumayd xabaddanina waa midii fiicnayd oo timirtii qaaliga aheed wey waa wax loo jeedo amaa malabkii iyo saliiddii iyo caanihii iyo hadduu caano radiy aho maaragtaa yacni aan wanaagsanayn caanihii hadda la soo lisay uu ku qaso oo yidhaha wixii dhammaa waa ii fiican yihiin kaasi xaaraan wey lama ogola ashyaada mutamayisada khishigu suurtagalka ma aha qarihii oo kale iyo qarihii oo kale qara fiican iyo qara aan wanaagsaneyn qofkii isagaa ujeeda isagaa ujeeda timirtii waa wax bayaanoo meesha noo jooga amaa ashyaa mukhtalida ahoo oon la kala garanayn waa xaaraantaas iyadoo mukhtalida in la iibsado laakiin wuxuu ka hadlayo sheekha waa ashyaada mutamayisadka ah oo kala soocmi kara baabu bayaani alkhildi baabu bayaani baabu jawaazi bayci alkhildi min atamri qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala xadaثna abu nucaym huwa alfadl bnu dukayn qaala xadaثna shaybaan huwa shaybaan bnu yaxya tamimi can yaxya huwa yaxya bni abi kahiir mar hadduu abu salama ka qaadayo can abi salama o ibn cabdiraxmaan ibni cawf can abi saciidin huwa abi saciid اlkhudri qaala wuxuu yidhi abi saciid اlkhudri kunaa waxaan ahay nursaqu in nala ku irsaaqo tamra aljamci timir isku qasan oo dhowr nooca ayaa nala ku irsaaqi jiray oon heli jirnay wa huwa jamcigu alkhildu min atamri bimacna almakhluuط timir laysku qasay oo dhowr anwaac fara badan ka kooban kaasoo min atamri timirta ka mid ah wa kunaa waxaan ahay inuu yidhi nabiicu saacayni laba suus oo timirtaa isku dhex qasana mid fiican iyo mid xunba isugu jirta laba suusoo timirtaa isku dhex yaacsan ka mid a ayaan waxaan ku iibin jirnay bisaacin hal suus oo timir wanaagsan ah oo jayid ah ayaan ku iibin jirnay fa qaala nebiyu nebigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh wuxuu yidhi laa saacayni bisaacin laa saacayni laa bayca saacayn laba suus oo lagu gadayo ma jiraan bisaacin hal suus lagu iibinayo waa xaaraan uu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam walaa dirhamayni bidirham walaa bayca dirhamayni bidirham laba dirham oo hal dirham lagu iibinayo o lagu sarrifayana waa xaaraan uu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam ma jirto liannahu waa ribada nooca la yidhaha riba alfadli riba alfadli marka nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu diidan yahay mufaadalada wixii hal jinsi isku ah wixii hal jinsi oo rabawiya in la kala badsado xaaraan wey oo maalan qofkan wuxuu samaynaa tusaale ahaan laba koombo oo digir ah ayuu wuxuu ku iibinaa hal koombo di digir ah oo halka koombaa wanaagsan digir fiican wey oo wanaagsan laba koombo digir liidata ah oo xun iyo hal koombo digir wanaagsan uu isku iibinaa xaaraan wey waa ribo waa sida xadiiska nabigu noogu sheegayo sala allahu calayh wasalam waa ribada nooca la yidhaaho riba alfadli ziyaadaa ku jirta wixii hal jinsi ah in la kala badsado tafaadulku xaaraan wey sonkortii maalan waa sonkor liidata iyo sonkor kale oo qaali ah markaas wuxuu isku iibinaa laba laba loor oo sonkor liidata ah iyo hal loor oo sonkor wanaagsan oo qaali ah ayaa la isku iibinaa waa xaaraan iyaduna waa ribo ribo wey waa ribada nooca la yidhaaho riba alfadli taasuu marka diidan yahay nebigu sala allahu calayh wasalam laa saacayni bisaacin walaa dirhamayni bidirham timirtana khaas kuma aha macnahani waa caam ajnaasta oo dhan wey jamiic alma'kuulaat dirhamkanna khaas kuma ahane waa jamiicu alfuluusi almustacmala lacagaha la isticmaaloo dhan wey lama kala badsan karo lacagaha la isticmaalo o dhan iyagoo isku jinsiga lama kala badsan karo lakiin dollar iyo lacag soomaaliya waa la kala badsan karaa leanna isku jinsi shaqo iskuma lah amaa lacagihii iyagoo isku jinsi ah in la kala badsado waa ribada la yidhaho riba alfadli riba alfadli marka waa qaacido caama xadiisku yeh wax gooni timir ku ah ma aha wax gooni timir ku ah ma aha laakiin maxalushaahidkii bukhaari xagguu ka imaana marka ilaa bukhaari wuxuu tarjamaystay baabu bayci alkhildi min atamri yuuri asaga wuxuu ka imaanaa maxalushaahidka sheekhu wuxuu ka wataa ilaa ribada baab goonihii u caqiidi doonaa iyo axkaamteeda iyo shuruuddeedae ulajeeddada waxaa weeye laa saacaynidaas halkaasuu ka wataa oo midaan bisaacintu waa timir jayid ah bisaacin min jayidu saacaynkaas horena waxa weeye waa saacayn oo khildi ah oo timir xun iyo mid maaragtaahay wanaagsan intaba maaragtaa laysku qasay ah sidaas awgeed marka saacaynku waa isku qasnaa isagoo isku qasan ayaa qofkii markii horeba uu soo galay saasuuna u iibsanayay keligiis markuu y lacag muqaabil u siinayo marka saacaynkiiyo isku qasan oo timir anwaac fara badana lacag waa la qaabishin karaa leanna waa ashyaa mutamayisaaho qishigu uusan ka suurtogelin qofku waa ujeedaa inuu ka kooban yahay timir liidata iyo mid wanaagsan amaa laakiin nabigu wuxuu diidan yahay muqaabalada halkii jinsi in tafaadul uu dhaco oo la kala badsada u diidan yahay wuxuu ku yidhi xaafidku wa faa'idatu hadihi tarjama rafcu tawahumi man yatawahamu qofkii markaas u malaynaya oo tawahumaya ayaa meesha laga kor yeeli oo sheekhu uu diidan yahay anna midla hada laa yajuusu baycuhu kanoo kale inuusan beeciisu banaa waa midka khildiga ah oo laysku qasayo waa liikhtilaadi jayidihi biradii'ihi kiisii wanaagsanaa iyo mid xunaa isku khaldamay marka qofku wuxuu isleeyahy amaysan beecaasu bannaanayn lianna hada alkhalda midkan laysku qasay laa yaqdaxu fi lbeyc beyci ma ceebaynayo liannahu mutamayiz daahir wax gooni u soconoo qofka u muuqda wey falaa yucaddu dalika cayban ceeb laga tirin bikhilaafi maa low khulida fii awciyatin muwajaha haddii weelal lagu dhex qaso oo yuraa jayiduhaa jayidkeedii bisaa loo jeedaa wa yukfaa waxaana la qarinaa radii'uhaa middeedii xumayd weelalaa lagu dhex shubay weelashii marka waxaa lasoo kormariyey timirtii fiicnayd kii liitana waa la qariyey hadde waa kishi markaas kishi wey markaas qaala alimaamu albukhariyu raximah اllahu tacaala baabu maa qiila fi اllaxaami wاljazaar haadaa midkani baabu ma ayiladii kii u baab yahay qiila la yidhi fi laxaam fii kasbi laxaam qofkii laxaamka ahaay oo kawaanaystaha ahaay shaqadiisa wixii lagu yidhi ayuu u baab yahay oo nabigu uu ka sheegay salى اllahu عalيه wasalam wاljazaari qalaayigii qofkii qalaayiga ahaa kulli waxa weye waa facaalo waa nisba ku jira hilibka kii loo nisbeeye nisbaa ku jirta un wansubaha alxirfati kalbaqaali waman yudaahiihi ilaa facaali waa ka xariirigu yidhi laxaam facaal wey marka nisbaa meesha ku jirta haadaa baabu maa iyo ladii kii baabkiisii weye qiila la yidhi fi laxaami kawaanlihii kii kawaanlaha ee kawaan ka shaqaynayay iyo waljazaari qalaayigii waa kasabkoodaa loola jeedaa maa qiila fii kasbi laxaam wa kasbi aljazaar kasabkaas ma bannaan yahay maadaama maaragtaa yani wixii laga yaabo qofkii inuu mukhaaladaynaayo nijaasaad nijaasaad inuu mukhaaladaynaayo maadaama laga yaabo kasabkaasi ma bannaan yahay qofkii maalan waa kawaanle hilibkaasuu ka ganacsanaa hilibkaasuu ka ganacsanaa ama waa jazaar oo qalaay wey wuxuu ku shaqaystaa inuu dadka xoolaha u qalo kasabka noocaasi see yahay sharcigu ma ogol yahay muru'adiisa wax magu dhibi wey sharaftii qofka sharaftii qofkii muru'adiisa wax magu dhibi kasabka noocaasa oo ma laleeyahay qofkan muru'a ma lahanoo shahaado yaan loo qabsanin markhaati yaan loo qabsan ma laleeyahay waxa weeye kasabku wuxuu ka mid yahay kasabyadani kasabyada sharcigu banneeyey ka mid yihiin muru'ana saaqida ku noqon mayso kuma dhacayso qofkii sharaftiisii diineed iyo middiisii adduunya waxba uga nusqaami maayaan waa sida waxay la mid tahay zaraacada iyo tijaarada zaraacada iyo tijaarada kasabkoodu ay la mid yahay kasab xalaala oo nadiifa قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عمر بن حفص هو الكوفي قال حدثنا أبي وحفص بن غياث الكوفي القاضي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق وشقيق بن أبي سلمة عن أبي مسعود أبي مسعود البدري قال جاء رجل من الأنصار نين أي من الأنصار تكملة نين كاسو يكنا لغوكن يايو أبا شعيب فقال نينكي لغلام وحكير أدون أدون كاسو الله أساق أسقنا هذا أنساري أدون كاسو قصاب قلائع بمعنى الجزار addoon jazaar ahoo qalaayuhu wuxuu ku yidhi ijcal lii dacaaman yakfii khamsa ijcal lii ii yeelo ii samee dacaaman cunto dacaamkaasoo yakfii ku filan khamsatan shan ruux cunto waxaad ii samaysaa huu yidhi shan ruux ku filan oo martiqaad shan qof ugu filan aniga ii sameeyo fa innii uriidu anigu waxaan doonaya an adcuwa nabiya nabiga inaan u yeero sala allahu calayh wasalam khaamisa khamsa bimacnaa axadda khamsa shan mid ka mida xaal uu yahay nebigu sala allahu calayh wasalam fa innii anigu qad caraftu waan gartay fii wejihi nabiga wejigiisa sala allahu calayh wasalam aljuuca gaajaan ka dareemay nabiga wejigiisa maanta waxbaan ka fahmaya gaaje waxaad ii samaysaa cunto shan qof ku filan si markaa nabiga sala allahu calayh wasalam aan gurigayga ugu yeero tanina waxay ka mid tahay zuhdiga rasuulka sala allahu calayh wasalam oo nabiga adduunyada waxba kuma filanoo isagoo heli kara ayuu iska joojiyey adduunyada nabigu sala allahu wasalam wabaaraka caleyh si dadku ay ugu daydaan oo nabigu raadi astaan uu dadka ugu noqdo fadacaahum waa u yeeray marka waa u yeeray oo nabigu u yeeray fadacaahum nabigii iyo dadkii rufaqadiisa ahaa ayuu saxaabigii u yeeray fa jaa'a macahum iyaga micigoodii waxaa la yimid nabigii saxaabadiisii sala allahu calayh wasalam shantii qofood rajulu ninaa soo raacay ninaa la yimid fa qaala anabiyu nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam ina haada ninkani qad tabicana waana soo raacayo jidkuu naga soo raacay adiguna uma yeerin mana ku talagelin fain shi'ta haddaad doonaysid an ta'dana lahu inaad u idanto inuu cuntada wax ka cuno guriga soo galo faadan lahu u idan wain shi'ta haddaad doonto an yarjic inuu dib isaga laabtana rajaca waa iska laaban faqaala wuxuu yidhi ansaarigii la ma laabanayo qof adiga kula socda rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam bal qad adintu lahu waa u idmaya gurigayga ha soo galo wuu yidhi ansaarigii maxalu shaahidka marka bukhaari waxa weeye faqaala lighulaamin lahu qasaabin oo inay xilligii nabiga sala allahu calayh wasalam ay jiri jireen dad xirfadaa ku shaqaysta waa jazaar bimacna jazaar wey jazaar weye dad maaragtay jazaariinta ahoo qalaayaal ahoo xirfadaa ku shaqaysta inay jiri jireen xilligii nabiga sala allahu wasalam wabaaraka caleyh weliba dadkaasi ay ka shaqeeyeen oo ay qaleen yacni cunto loo karinaayey hilib loo karinaayey nabigeena sala allahu calayh wasalam ay ka shaqaynaayeen marka kasabkaasi waxa weeye waa kasab xalaalow قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع باب ما يمحق ماذا مستريو هذا متكن باب ما يمحق الكذب والكتمان باب محق الكذب والكتمان ساسي كدغن بنت يا وح قرقرنت تريتان كودي يا باب انتودي وبابيها في البيع اي ترترايا في بركة البيع بيع بركة اي كقاضيا بنت يا قرقرنت عيبها لا قرقريو اي وبابيها bukhaari raximah llahu tacaala baabkan wuxuu uga hadli doonaa qofka wax iibsanaya ganacsadaha hadduu been adeegsado ama uu qariyo ceeb shaygii mabiica ku jirtay uu qariyo taasi inay sabab u noqonayso tijaaradiisii in ilaahay barakadaba uu ka qaado qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala xadaثana bedel bnu اlmuxabar huwa albasriy qaala xadaثana shucbatu can qataada qaala samictu abalkhaliil asaabiq fi lisnad o sheekh haddaan soo marnay saalix ibn abi maryamihi soo marnay yuxadiثu can cabdillahi bn اlxaariث can xakiim ibn xisaam can الnabiy salى اllahu عalيه wasalam qaal albayicaani biاlkhiyaari ma lam yatafaraqaa aw qaala xataa yatafaraqaa fain sadaqaa wabayana burika lahuma fii baycihima wain katamaa wakadaba muxiqat barakatu baycihima xadiiska haddaan soo marnay oo tarjamada bisuu sheekhu kala duwayo tarjamada iyo ruwaadda xadiiska raawiga shuyuukhda uu asagu ka qaadana wuu kala duway leanna waxa weeye shuyuukhdii hore aan usoo qaadannay xadiiskan hadda ma warinayaan xadiiskan bukhaari shuyuukhdii xagga aanu ku soo qaadanaynay kan ma warinayaan oo xagga sulaymaan ibnu xarbin uu ahaa oo ka qaadayey shucba halkanna waa bedel ibnu lmuxabar oo shucbo ka qaadayo marka intaasuu ka rabaa sheekha duruq fara badan iyo shuyuukh inuu u leeyahay kala duwan xadiiskuu ka rabaa iyo fiqhiga xadiisku inuu bato fiqhiga xadiiska inuu bato markii hore baabun idaa bayana idaa bayana albayicaani walam yaktubaa wanasaxa uu tarjamo ka dhigtay haddana baabu maa yamxaqu alkadibu walkitmaanu fi lbeyc qaala alimaamu albukhariyu raximah اllahu tacaala baabu qowli illahi caza wajal yaa ayuha aladiina aamanuu laa taأkuluu riba adcaafa mudaacafa waاtaquu llaha lacalakum tuflixuun hada midkani baabu qowli اllahi tacaala baabu tafsiiri qowli اllahi tacaala qowlka ilaahay tafsiirkiisuu u baab yahay caza wajala ilaahay uu yidhi yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu ilaahay rusushiisa rumeeyeenow laa taأkuluu riba ribada ha cuninina adcaafan xaalay tahay mid la laalaabay oo la laba jibaaray ha cuninina adcaaftaasoo mudaacafatan la laalaabay ribadii oo qofkii maalkiisii ra'sulmaalkiisii ribax fara badan u dul saarana ribadii ribax fara badan ayuu dul saaran waa waxyaalaha hadda casrigan magacii ribada inta bedeleen bunugta qaarkood bankiyaalka qaarkood waxay yidhaaheen fawaa'idulbunugay u bixiyeen fawaa'idulbunug shaydaanku qofka wuxuu uga soo galaa markuu rabo xaaraanta inuu ku rido inuu magac fiican iyo astaan fiican u bixiyo shaydaanku ribadii magaceedii oo bangiyadu ay samaynayeen waa la bedelayo waxaa la yidhi waa fawaa'idulbunuugaa la yidhaha faa'iidooyinka bangiyada laga helo lacagtii marka bangigay kuu taallaa mar walba waxbaa iska ziyaadaya waxbaa iska kordhaya waxa yacni bangiyadu ay ku shaqaystaan aan ilaahay ka cabsanaynin subxaanahu wa tacaala qofkii waxbaa ku ziyaaday ama qofkii waxbuu baranaa sida yurubka oo kale laga isticmaalo ardayda yurubka wax ku barata waxbuu baranaa jaamacaddii waxaa la leeyahay iska baro markaad dhammaysato ayaan lacagtaa kaa rabnaa lacagtii kugu baxday iyadoo laakiin lacagtaas commission uu saaran yahay waxbaa saaran waxbaa saaran waxaa laga yaaba boqol kiiba labaatan ama boqol kiiba soddon aad soo ziyaadina markaad shaqaysato oo jaamacadda aad ka baxdo ardaygii marka ribo wax ku barana ribo ayuu wax ku baranaa marka waa xaaraan iyaduna mucaamalaadka noocaas oo dhan xaaraan wey ama ku magacaaw maaragtaahay shahaado iyo maaragtaahay fawaa'iduljaamica ku magacaaw ama raatibuljaamica ku magacaaw ama fawaa'idulbunuug ku magacaw magac kastood u yeeshaba marba haddii tacriifkii iyo qeexitaankii sharcigaoo ribada uu ku rumoobayo waa riba uun magac kasta u bixi qaala alimaamu albukhaariyu raximah llah waay wataquu llah wataquu llaha ilaahay ka cabsada oo ribada iska ilaaliya lacallakum waxaad mudantihiin tuflixuuna inaad liibaantaan qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacala xaddatanaa aadam huwa aadam ibn abi iyaas alkuufi qaala xaddatanaa ibn abi ibnu abi di'bin moxamed ibn cabdiraxmaan محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين أيماد أيماد على الناس الزمان ولا يبالي المرء قفك وسنو أبي يلين بما مما كي بعض بمعنى منه بما مما كي حقيسة أخذ المال مالك وكقادنا ماشا مالك وكقادنا يزمه وحيمن دون قفك وسنو أبي يلين أم من الحلال ميو كسوقاتي أم من حرام مسا حرام كسوقاتي zamankaasaa iman doona u yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam xaaraantaasna waxaa soo gelayo uguba weynba ribadii ribadiiaa soo gelaysa qofku xilligaasaa iman doonaoo lacag uun qofku uu fiirinayo lacaguma soo gashaa bis fikirka uu ku soo aruurayo xilligaasaa iman doona u yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam laakiin meesha masderka lacagtu ay kaa soo gelayso qof fiirinayaaba uu yaraan doonaba qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacaala baabu aakili riba wa shaahidihi wa kaatibihi haadaa midkani baabu aakili riba qofka ribada cuna baabu ismi aakili riba ribada qofka cuna dembigiisii u baab iyo wa shaahidihi qofka ka markhaati kaca ribada iyo wa kaatibihi qofkii qora oo ribadii qorayo diiwaan gelinayo kombyuutarka gelayo gelinayo oo xisaabinaya iyo waxaasoo dhan kii ribada keenay la mid yihiin waxa dhan shaqaale wixii bankiga u ahoo dhan iyo wixii ganacsigaa ribada uu ku jirto ka shaqaynayoo dhan kii shaahidka ka ahaa kii kaatibka ka ahaa kii idaarada iyo adminka iyo maamulka u fadhiya waxa dhan waxa weye waa isku dembi isku dembi wa qowli llaahi tacaalaana waa u baab oo ilaahay u yidhi aladiina kuwii ya'kuluuna riba kuwa ribada cuna laa yaquumuuna qubuurtooda kama istaagaan markii qabriga dadka laga soo saarayo qiyaamaha kama istaagaan ilaa kamaa sidii maahane yaquumu ladii kii uu istaago ilaa ka qiyaami ladi maadaa masteriye ah ilaa kamaa yaquumu ladii ka qiyaami ladi kii istaaggiisii oo kale unbay qubuurtooda uga soo istaagaan maalinta qiyaamaha yatakhabaduhu uu daandaan ka dhigay ashaydaanu qof shaydaan maray min almasi liajli lmasi waali darteed shaydaan uu daandaamiyey sidii qof waalan oo itijaahuba ka lunsan yahay qofkaasoo kale uu qabrigiisa uga soo baxaa daandaansan markaasaa ilaahay cadaabkiisa u kaxeeya astaantaas ayaa lagu yaqaana calaamo gooniyaha loo yeelay dadka ribada cuna qubuurta ayagu markay ka soo baxayaan sidii qof waalan oo dhacdhacayo daandaansan oo kale ayay qabriga uga soo baxayaan astaantaasaa ilaahay u yeelay kabacdina naartaa loo kaxayn walciyaadu billah qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacala ilaa aakhiri alaaya قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار هو بندار قال حدثنا غندر هو محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور هو منصور بن معتمر عن أبي الضحى ومسلم ابن, ابن السبيح عن مسروق ومسروع بن أجدع عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حيث الأمر عائشة لما نزلت مركي سودكتي آخر البقرة سورة البقرة آخر كيد مركي سودكتي آياتها قدام بيا قرأهن آياتها وآخر كان أقول ياهي بمعنى الآيات لآخر كحي وأواخر سورة البقرة سورة سورة البقرة آياتها قدام بيا والربا كهذا لي مركي آياتها سودكين قرأهن آياتها النبي نبي آخري صلى الله عليه وسلم عليهم صحابته يكدوا الآخرين في المسجد مساجدka dhexdiisuna aayadaha ka akhriyay nabigu salى اllahu عalيه wasalam uma markaa kabacdi xarama riba oo aayaddii hadda aan soo marnaaba ka mida aladiina yaakuluuna riba laa yaquumuun aayadahaas uu akhriyey nabigu salى اllahu عalيه wasalam uma markaa kabacdi xarama tijaara ganacsigiiuu nabigu xarimay salى اllahu عalيه wasalam fi lkhamri khamrada laga ganacsado labada arrimooduu hal maalin nabigu sheegay salى اllahu عalيه wasalam waxa weye ribadiiuu nabigu salى اllahu عalيه wasalam aayadaha ribadii ilaahay uu ku xarimay ayuu masaajidka ka akhriyey nabigu salى اllahu عalيه wasalam haddana markaasuu nabigu wuxuu sheegay sala allahu calayh wasalam ganacsiga khamradu inuu xaaraam yahay in laga ganacsado in la cabo isticmaalaadkeeda o dhan inuu xaaraam yahana nabigu waa sheegay sala allahu wasalam wbaaraka caleyh qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacaala xadathana muuse bnu ismaaciil huwa tabudaki albasriyu qaala xadathana jariir ibnu xaasim huwa albasriyu qaala xadathana abu rajaa huwa cimraan bni cabdillaah cimraan bni cabdillahi albasriy can samurata bni jundub qaal qaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi ra'aytu leylata xalay waxaan arkay rajulayni laba nin labadaa ninoo atayaani ii yimaadeen fa akhrajaani way i saareen ilaa ardin dhula ii saareen dhul ardadaasoo muqadasatin la dahiray dhul la barakeeyey ay ii bixiyeen waa laba malag fandalaqa fandalaqnaa waan tagnay xataa ataynaa calaa naharin ilaa webi aan u nimid webigaasoo min damin dhiig ah webi dhiig ahan webigaasoo fiihi webiga dhexdiisa rajulu nin uu ku sugan yahay ninkaasoo qaa'imun taagan wa calaa wasadi nahri webiga dhex bartankiisana waxaa ahaaday rajulu nin ninkaasoo beynayadayhi hortiisa xijaaratun dhagax ay ahaatay fa aqbala rajulu ninkiyaa soo qaabilay alladii ninkaasoo fi nahaari webiga dhexdiisa ahaaday fa idaa araada rajulu ninku hadduu doono an yakhruja inuu baxo rama rajulu ninkaa tuuraya bixajarin dhagaxuu ku tuuri fii fiihi ninkan almuriid lilkhuruuj ninkan bixitaanka doonaya afkiisa dhexdiisa uu dhagax weyn u gelina dhagax weynu afka u gelin markaas isagoo sidaa u rafaadsan u dhibaatayno gadaalgadaal webigii dhiigga ahaa webigii dhiigga ahaayuu ku laaban faraddahu ninkii uu celina xayثu kaana makaankii uu ku sugnaaday kaanada waa taamow makaankuu ku sugnaaday uu dib ugu celin wajacala wuxuu guda galay ninkii kulamaa mar kastoo jaa uu yimaado liyakhruja inuu baxo uu yimaado ramaa ninkan meesha taaganaa fii fiihi afkiisa bixajarin dhagax ku tuuraya fayarjicu ninkii waa laabanaa kamaa kaana siduu ku sugnaa markii hore dhiiggii webigii dhiigga lahaa uu dhexbartan ka istaagi isagoo lasoo ciqaabay faqultu waxaan idhi man haadaa qofkan sidan yani loo ciqaabayo webiga dhiigga ku dhex jira muxuu yahay maa haadaa kani muxuu yahay faqaala wuxuu yidhi markaas malaggiyaa wuxuu yidhi alladii kii ra'aytahu aad aragtay fi nahaari webiga dhexdiisa aad ku aragtay aakilu ribaw webiga dhiiggale qofkii ku dhex jiray ilaa dhiigga dadku jaqi jiray dhiigga dadku saa uu cuni jiray la xaaraantu adigoo dhiig cunay oo kale dhiig adigoo cunay dadka xaaraanta ah maaragtaaha lacagahooda oo ribada iyo khiyaanada ku cuni jiray marka webigaa dhiiggale lagu dhex ciqaabi webigaa dhiiggale ayaa lagu dhex ciqaabi caadana allahu min dalik ilahi naga badbaadiy subxaanahu watacala qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala bal axaadiista qaar waxaa ku soo aroortaba lacnad inuu nabigu lacnaday sala allahu wasalam wabaaraka calayhi ayaa ku soo aroortay qofka ribada maaragta ama qoraaga u ah ama markhaatiga ka ah hadda terjamada nooguma qora terjamada xadiis munaasib u ah oo toos alfaaddiisa munaasib u ah sheekhu ma sheegin cuqubo caamuhu noo sheegay xadiis ah laakiin lafdu shaahid iyo kaatib lafdiga kuma qora markhaatigii iyo qoraagii iyo xadiiska lafdigiisu kuma sugna sheekhuna waa terjamaystay marka wuxuu ku leeyahay xaafidku walacala albukhaariya ashaara ilaa maa warada fi lkaatib washaahid sariixan waxaa dhici karta inuu ishaarayo sida caadadiisuba ahaa jirtay axaadiis kaleo si sariixa kaatibka iyo shaahidku ay ugu soo arooreen fa cinda muslimin wagayrihi min xadiisi jaabir lacana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam aakila riba rasuulku waa lacnaday sala allahu aleyh wasalam ribada qofkii cuna wa muukilahu kii cunsiinayey wa kaatibahu kii qorayey wa shaahidayhi labada markhaati ka ah wa qaala wuxu uhi nabigu sala allahu aleyh wasalam hum fi lithmi sawa dadka ka shaqeeya o dhan dembiga isku miday ka yihiin uu yidhi nabigu sala allahu aleyh wasalam waliasxaabi sunani wasaxaxahu ibnu khusayma min dariiqi cabdiraxmaan ibni cabdillahi bni mascuud can abiihi lacana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam aakila riba wa muukilahu wa shaahidah wa kaatibah wa fii riwaayati tirmidi bitatniya wa fii riwaayati nasa'i min wajhin aakhara can ibni mascuud aakilu riba aakila riba uu nabigu lacnaday sala allahu aakilu riba mubtada ka dhig aakilu riba qofka ribada cuna wamuukiluh kii cunsiiyey washaahidaahu wakaatibuh kii qorayay malcuunuuna calaa lisaani moxamed sala allahu alayh wasalam dhammaantood waxaa lagu lacnaday carabkii nabigeenna sala allahu wasalama wbaaraka caleyh qaala alimaamu albukhaariy raximah llahu tacaala baabu muukili ribaa hadaa midkani baabu muukili ribaa ribada qofkii dadka cunsiinayey ayuu u baabiya ribaduu dadka cunsiinoo waxbuu ku biilan oo dadkii ku biila carruurtiisii iyo ahladii iyo qaraabadii wixii oo dhan ayuu ribo maaragtaa wuxuu ku soo shaqeeyey oo cunsiina baabu muukili ribaa baabu ithmi baabu ithmi muukili ribaa qofka ribada dadka cunsiiya dembiga uu leeyahayuu u baabya biqowlillaahi ilaahay qowlkiisa dartii caza wajalla ilaahay uu yidhi yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu ilaahay rasuulkiisa rumeeyeenow itaquu allah ilaahay ka cabsada wadaruu isaga taga maa iyoladii kii isaga taga baqiya haray oo min aribaa ribadii ah dadaa ribada waxay ku lahaayeen xilliga aayaduhu intaysan soo degin dayn ribahay dad ku lahaa jireen aayadahani markay soo degeena marka ilaahay wuxuu yidhi wadaruu maa baqiya min arriba wixii dayn oo dadka aad ku lahaydeen oo riba ah isaga taguu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaa ribadii waa la xarimay nabigaa lacnaday sala allahu calayh wasalam qofka ribada isticmaalaya ilaa qowlihi tacaala laga gaaro wahum laa yudlamuun wataquu yowman turjacuuna fiihi ila allahi uma tuwafaa kulu nafsin maa kasabat wahum laa yudlamuun ilaa laga gaaro qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi haadihi aayaddani aakhiru aayatin nazalat cala annabiy sala allahu calayhi wasalam waa aayaddii ugu dambaysoo nabiga ku soo degtay sala allahu alay muxuu ula jeedaa wax nasakha ma jiraan ula jeedaa aayad ka dambaysoo nasakhdeeda ma jirto xukun kaleo lagu nasakhana ma jiro qofkaa ribada cuna inta dembigiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku sheegayo ilaa ilahi wuxuu yidhi fain lam ta'danuu fain lam tafcaluu fain lam tafcaluu fa'danuu bixarbin min allahi wa rasuulihi haddaadan sidaas samayn oo adnaan ka joogsan ogaada ilaahay muxaarabadiisii ogaada inuu idinla gelayo muxaarabada ilahayna qof u dul qaadan kartaahi ma jirto muxaarabada ilaahay wuxuu yidhi haadihi aayaddani aakhiru aayatin aayaddii ugu dambaysay aayaddaasoo nazalad ku soo degtay cala annabiyi sala allahu wasalam wbaaraka caleyh marka cabdullahi bni cabbaas waxaa la ysku khilaafay aakhiru aayatin nazalad dhowr aayadooda ku sheegay bukhaarigu hadda haadihi aakhiru aayatin nazalad cala annabiy waxaad moodaa inuu ula jeedo yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha wadaruu maa baqiya min arriba meelo kale cabdullahi bni cabbaas waxaa looga wariyey inuu ula jeedo wataquu yowman turjacuuna fiihi ila allah uma tuwafaa kulu nafsin maa kasabat wa hum laa yudlamuun inuu aayaddaa ula jeedo cabdullahi bni cabbaasoo taas uu ku fasiray cabdullahi bni cabbaas wuxuu ku leeyahy marka xaafidku qowluhu waqaala bnu cabbaasin haadihi aakhiru aayati nazalat wasalahu musanifu musanifkaa xiriiriye fi tafsiir min dariiqi shacbiyi canhu wactaradahu daawuudiy faqaal hada ima an yakuuna wahman kanu inuu gef noqdo wa ima an yakuuna ikhtilaafan can ibni cabbaas ama cabdullahi bni cabaasaa laba qowl laga hayaa wixii soo degay aayaddii soo degtay midda ugu dambaysay lianna aladii akhrajahu lmusanifu fi tafsiiri canhu fiihi atansiisa ku sugan caddayn calaa ana aakhira aayati nazalat qowluhu tacala inat wataquu yowman turjacuuna fiihi ila allah qaala wuxuu yidhi falacala naaqila qofka soo guuriya waxaa soo suurtagala wahima inuu gafay liqurbiha minha ilaa aayadda kale u dhowdahay intahaa watacaqabahu waxaa bushiyey ibnu taym biannahu huwa alwaahim qofka naaqilku asagaa gefay lianna min jumlati alaayaat waxaa ka mid ah alatii ashaara ilayha albukhaariy uu ishaaray fi tarjama qowluhu tacaalaa ka mid a aayadaha uu ishaarayo haadihida uu leeyahay waataquu yowman turjacuuna fiihi ila allah taasaa ka mid a alaaya wahiya aayaddaasina aakhiru aayatin dakaraha waa liqowlihi ilaa qowlihi wahum laa yudlamuun bukhaari naftiisa waa ishaaray aayadda nafteeda wahum laa yudlamuun uu yidhi ilaa aakhirihi wa ilayha ashaara biqowlihi iyaduu ku ishaaray hadalka bukhaari markuu leeyahay haadihi aakhiru aayatin unzilat intahaa wakaana albukhaariya bukhaari waaba isagu araada ula jeeda bidikri hada alahar can ibni cabbaas tafsiira qowli caaisha lama nazalat alaayaatu min aakhiri suurati albaqara qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala xadaثna abulwaliid huwa hishaam ibn cabdilmalik adayaalisi qaala xadaثna shucbaة can cawn ibni abi juxayfata alkuufi qaala ra'aytu abii aabbahay aan arkuu yiri ishtaraa xaal uu iibsaday aabbahay cabdan addoon uu soo iibsaday addoonkaasoo xajaaman ee toobe ah oo dadka tooba toobinkaa ku shaqaysta addoonkaasaa aabbahay soo iibsaday fasa'altuhu markaasaan aabbahay weydiiyey marka meesha bukhaari uu soo gaabiyey mooye xadiisku inta uu ka dheeraa macno ahaanna macnuhu wuxuu nooga xihan yahay lafdigii uu ka soo gaabiyey bukhaari uu macnuhu noogu ansixi karaa wuxuu yidhi qowluhu ra'aytu abii ishtaraa cabdan xajaaman fasa'altuhu kadaa waqaca huna halkan sidaasaa ku dhacay wadaahiruhu ana su'aala waqaca can sababi mushtaraahu sababtuu u soo iibsaday in la su'aalay wadalika laa yunaasibu jawaabahu taasina jawaabkiisa munaasib uma ah bixadiidi nahyi walaakin waqaca fii hada siyaaq waxaa ku dhacay ikhtisaar waa soo gaabiyey sheekh xadiiska bayanahu ma akhrajahu almusanifu bacda hada fi aakhiri albuyuuc min wejhin aakhara can shucbata bilafdi ishtaraa xajaaman uu soo iibsaday fa amara aabbihii wuxuu amray bimaxaajimihi addoonku waxyaalihii uu wax ku toobi jiray aaladdii uu wax ku toobi jiro o dhan fa kusirad waa laga jejebiyey addoonka wixii wax ku toobi jiro o dhan fa sa'altuu can daalika aabbaan su'aaloon idhi maxaad u jejebisay addoonka qalabku wax ku toobi jiray maxaad uga jejebisay ilaa aakhiri alxadiis markaasuu xadiisku toosiiwo fa fiihi waxaa ku sugan albayaan bianna su'aala inamaa waqaca can kasri almaxaajim su-aasha inuu ula jeedo sababta aabbuhu u jebiyey qalabkii addoonku wax ku toobi jiray wa huwa almunaasibu liljawaab taasaana jawaabku markaas munaasib u noqonaysa wa fii kasri abi juxayfa jejebinta uu jebiyey almaxaajima aaladii wax ku toobi jira uu jejebiyey maa yushcuriyaa kusugan wax dareensiinaya biannahu fahima nahyiga wuxuu ka fahmay ana nahya can dalika calaa sabiili الtaxriim in xaaraan loola jeedo in xijaamada aan lagu shaqaysan karin fa araada markaas wuxuu doonay xasma almaadda maaddada dhanba inuu iska cirib tiro wa kaannahu fahima minhu annahu laa yudiicu nahya addoonku inuusan nahyiga yeelayn inuu aabbuhu fahman suurtagal walaa yatruku takasuba bidalik falidalika kasara maxaajimahu sayaأti اlkalaamu calى kasbi اlxajaam bacda abwaabin wanadkuru hunaaka baqiyata fawaa'idihi in sha allahu tacala wuxuu yidhi ra'aytu abihi aabbahay aan arkay ishtaraa xaaluu soo iibsaday cabdan addoon addoonkaasu xajaaban ee too toobe ah oo dadka toobada toobinkaa ku shaqaysta fasa'altuhu aabbihii aan weydiiyey wuxuu weydiinaya waxaa weeye fa amara bimaxaajimihi fakusira diw maxaad u jejebisay oo wixii uu ku shaqaysanaya addoonka aabbo maxaad uga jejebisay faqaala markaasuu wuxuu yidhi aabbihii naha nabiyu sala allahu alayh wasalam can hamani اlkalbi eyga lacagtiisa nabigu waa nahiyey salى اllahu alيyh wasalam bimacnaa beeca loola jeedaa taman alkelb waxaa weeye ey intaad iibsato lacagtiisii aad qaadato beeciisaan ba ansixayn lannahu nijaasu beeciisa ayaan ba ansixayn oo lacagaha eeyaha ku soo galaa nabigu waa nahiyey salى اllahu wasalama wbaaraka calayh wa thamani damina nabigu waa nahiyey salى اllahu alيh wasalam dhiigga lacagtiisana lacag dhiig kugu soo galana nabigu waa nahiyey salى اllahu alayh wasalam laakiin jumhuurtu waxay yidhaaheen xijaamadaas oo hamanidami nabigu nahiyey sala allahu alayh wasalam nahyigu waa nahyulkaraahaw oo in markaa qofku dhiiggaa ku shaqaysto oo toobintaa uu xirfad ka dhigto dhiiggaa uu ku shaqaysanayo dadka uu ka keenayo oo uu sarsaray uu ku shaqaysto waa karaahiyo saasay jumhuurulculamaa ay ku xambaareen hamanidam laakiin isagu wuxuu u fahmay cawn bni abi juxayfa aabihii nahyu taxriim saasuu u jejebiyey marka nahyiga inuu xaaraamihii u jejebiyey markaasuu aaladii dhammaayba ka jejebiyey laakiin sida raajixa waxaa weeye waa karaahiyo xaaraan maaha in xijaamada lagu shaqaysto xaaraan maaha karaahiyo wa nahaa nebigu sala allahu alayh wasalama wuxuu reebay can ilwaashima tii isduraysay haweenaydii isduraysay oo jirkeeda bedelaysay iyo walmawshumati haweentii la durayay can ilwaashimati tii duraysay tii wax duraysay iyo walmawshumati tii la duray labadaba nebigu sala allahu alayh wasalama waa nahiyey oo markaa waashimada ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye waa haweentu jirkeedii midab ka duwan ayay meel intay maaragtaahay maqaarkan ka mid a intay dhiig ka keento ayay wax ku shubi waxay ku shubi hadday caddahay wax madoobay ku shubi indhakuul oo kale ay meeshii saa ugu shubi indhakuushaasay marka ku raysanay meeshii maxaa ka soo baxaya gabadh islaantii waa caddahay bar madoobaa meesha ay ku yeelanay marka sharaxaaday ula jeeddaa isqurxinay ula jeeddaa waashimo taasaa la yidhaha waashimo waashimo waa midii wax duraysay mawshuumadana midii dhehaysay isharax wey isharax midii dhehaysana waa mawshuuma waashimaduna tii xirfada ku shaqaysanaysay wey waa xaaraam wey liannahu min baabi takyiir likhalqi illaah waa abuuristii ilaahay oo la bedelay wey wala aamurannahum fala yugayiruna khalqa allah waa ballankii shaydaanku uu qaaday oo wuxuu yidhi dadka waan amri doonaaho abuurista ilaahay bedeli doonaa abuurista ilaahay way bedeli doonaan marka waa dad shaydaan ka amar qaatay wey oo amarkii shaydaanka qaatay marka waashimada bartaas bartaasoo jirka intiisa kale ka duwan midab ahaan halkaas baruu nabigu diiday sala allahu alayh wasalam jirka laga bedelayo maxaad u malaynayaa haweenaydii iyada dhan isbeddeshay oo iscaddaysay haweenaydii iyada dhan isbeddeshay maxaad u malaynaya waa malcuuna calaa lisaani rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam dadku lacnaday ka mid tahay nabigu lacnaday sala allahu alayh wasalam hal baraa la diiday hal bar washmiga waa bar keligeed jirkii oo dhan ma aha jirkii oo dhan ma aha maxaad umalayna marka qof abuurista ilaahay jirkeedii o dhan maqaarkeedii oo dhan madoobaa beddeshay maxaad umalayna qofkaas inta dembi ay leedahay waxa weeye waa damiir la'aan waana diin la'aan damiirna ma laho qofkii qanaaco ma leh kalsoonidii ilaahay subxaanahu watacaala quruxdii uu u dhaliyey iyo abuuristii ilaahay uu u dhaliyey kalsoonidii yaa ka luntay qofkaas damiirkii hiqo ma lahan qanaaco ma leh qofku wixii ilaahay u siiyey waa inay ku qanacdo ilaa waxa weeye madowga naftiisu waa qurux isagaaba quruxaba madowga naftiisu isagaaba quruxa marka waxa weye wixii ilaahay siiyey waa inay ku qanacdo gabadhi marka damiir la'aan ay qanaaco la'aan wey kalsooni la'aan iyo diin la'aan isku jira wey diin la'aan wey marka wuxuu yidhi wanahaa can اlwaashimati wاlmawshuuma waakili riba waa nahiyey nabigu salى اllahu alيه waslm qofka ribada cun wamuukili maxalushaahidka bukhaari marka wamuukilihdaas wamuukilih walacana almusawira qofka wax sawirana waa lacnaday nabigu salى اllahu alيه wasalam oo taswiirka sameeya lacana ma idin qoran ninka bifatxi nun walacana walacana mase walacni idin qoray ya walacana bifatxi اlcayn saasaa fiican aniga caynka saakin uu iga dhigo caynka wuu reeba lacni lacni walacana wey sida saxiixa ficil maadi wey walacana nabigu salى اllahu عalيه wasalam almusawira qofkii wax sawirayana nabigu lacnaduu ku riday salى اllahu عalيه wasalam oo taswiirta in lagu shaqaysto xaaraan wey oo in wax la sawiro wax naf leh geedihii qofku waa sawiri karaa waxaan naf lahayn oo ruux lahayn geedihii iyo qalab daawo iyo waxyaalahaas oo kale waa sa sawiri karaa laakiin wax nafle qofku inuu sawiro xaaraan wey qala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala baabun yamxaqu llahu riba wayurbi sadaqaati wallahu laa yuxibu kula kafaarin asiim baabun haadaa midkani baabun baabun yamxaqu allaahu ilaahay wuxuu tirtiraa ariba ribada wa yurbi ilaahay wuxuu kobciyaa asadaqaat sadaqooyinkana ilaahay waa ziyaadiya barakadooda u ziyaadiya nafaxaadkeeda u ziyaadiya sadaqada wallahu ilaahay laa yuxibu ilaahay ma jecla kula kafaarin mid gaalnimo badan kulligiis ilaahay ma jecla kafaarkaasoo ahiimin ee dembi badan oo ribada iyo waxay la mid ah yani cunayo o isticmaalayo قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن بكير ويحيى بن عبد الله بن بكير المصري قال حدثنا الليث والليث بن سعد المصري عن يونس ويونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب زهري قال ابن المصيب وحير إن أبا هريرة أيا قال يري سمعت رسول الله المقل صلى الله عليه وسلم يقول حالو لي رسولك قال الحلف دارتا دارتا لغو دارنايو بديعدي inay wanaagsan tahay in intaas oo qaali asaga ay ugu fadhiso ku dhaaranayo manfaqatun bixin waa masdar masdar way miimi ah manfaqatun saas idin dhegeysin soo maaha bifatxi lmiim manfaqa munafiqa ismu faacil idin cabir miya munafiqatun haddii munafiqa la yidhaha waa ismu lfaacil munafiqatun mid bixinaysa wy alxalifu dhaartu manfaqatun bixin lisilcati badeecada horta waa kuu bixine oo miskiinka waa ku khayaani kartaa magac ilaahay haddi haddaad ku khayaanto miskiinka waa dhacanya laakiin adigana maxaa halaag kuwa tago halaag maxaa ku haysta iyo baraka la-aan alxalifu dhaartu manfaqatun bixin lisilcati badeecada ay bixiso badeecada waa kuu bixine suuq waa kuu yeelana waa lagaa iibsan mamxaqatun tirtirin weeye laakiin lilbaraka laakiin adigana barakadii kaa qaadi hadaysataa marka badeeco yaroo lagaa iibsaday oo uun xoogaa dukaankii baqaarkii kuu kala socsoconayo adiguna ilaahay aad weysay ka war ilaahay aad weysay oo ridihiisii aad weysay oo raxmaddiisii aad weysay oo barakadiisii aad weysay waman faqad allaha faman ladii yajidu qofkii ilaahay waayey muxuu haystaa wuxuu haystaa ma jiraan waman wajada allaha famaada faqadah qofkii ilaahay helayna oo ilaahay ridihiisii haysta maxaa ka maqan maxaa ka maqan qofkaas marka waxaa weye badeeco xunoo markaa waa qof himadiisu qaasiro tahay waa himadiisa daciifaho waxaa yaroo badeecadaah maaragta dukaanka u yaalla inuu bixiyo himadiisii kusoo aro lakiin himadiisaroo ilaahay ridihiisa ahaa eber waa waayi kaas alxalifu manfaqat lisilca mamxaqat lilbaraka qala alimam albukhaariyu raximah llahu tacala baabu ma yukrahu min alxalfi fi lbeyc haadaa midkani baabuma iladii kii ayuu u baab yahay yukrahu la nacayo min alxalifi dhaartii ah fi lbeyc beeca in lagu dhaarto waxa la nacayo u baab yahay waxyaalaha nabigu sala allahu alayh wasalam uu diiday waxaa ka mid ah in beecii lagu dhaarto karaahiyo karaahiyo goormay noqon in kunta saadiqan haddaad run sheegayso oo maalan toban dollaru shaygan kuugu fadhiyaa markaasa waxaad tihi wallaahi toban dollaru iigu fadhiya waana runaad sheegi waa karaahiyo markaas laakiin haddii aad wax beena ku dhaaratana ka war waa min akbar alkabaa'ir shaygiioo maalan kuugu fadhiya shan dollar ayaad waxaad tihi wallahi anuuba toban dollar iigu fadhiya ma karaahiyo noqonay markaas min akbar alkabaa'ir wey markaas dembiyada midda ugu weyn oo ugu khatarta badan baabu ma yukrahu min alxalifi fi lbeyc qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala xdثna cمرو بن محمد هو البغدادي قال حدثنا هشيم هو هشيم بن بشير الواسدي صاحب التدليس قال أخبرنا العوام وعوام بن حوشب الشيباني عن إبراهيم بن عبد الرحمن الكوفي عن عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا من أيا أقام بمعنى روج سعر برريي أقام هذا وحلول جدا بمعنى روج سعر برر وكسمي قال يكرر أقام سلعة بديع سعر برر وكسمي سعر برريي walxaal huwa ninkaasi fi suuqi suuqa uu ku dhex jiro faxalafa billahi ilahi uu ku dhaartay laqad xaqiiqe laqad xaqiiqe ucdiya bihaa badeecada in laga soo siiyey maa shay in laga soo siiyey ku dhaartay shaygaasoo lam yucda asaga aan lagu siinba badeecada wuxuu yidhi wallaahi badeecadan intaasa anigaba laygu siiyey intaasaa la iiga soo iibiyey waana been oo muxuu beentaa markaa ula jeedaa liyuuqica fiiha badeecada dhexdeeda inuu ku rido rajulan nin uu ku rido rabaa ninkaasoo min almuslimiina muslimiinta ka mid a qof muslimuu rabaa inuu beentaas uu ku khayaano oo badeecada uu ku gato badeecada ku socodsiiyo marka shaygii oo shan dollar jooga wuxuu leeyahay wallaahi maxaa shan dollar aan iibiyaa anigayba toban igu fadhisaa kii miskiinka ahay qofkani magaca ilaahay wuxuu isleeyahay hadduu ku dhaartay runuu sheegiyo bal wax ugu dar u isleeyahay labadood dollar ugu dar labadood dollar ugu dar u isleeyahay qofka noocaasuu ninkaasi sameeyey fanazlad waxaa soo degtay hadihi اlaaya aayaddanaa soo degtay in aladiina yashtaruuna bicahdi اllahi waaymaanihim hamanan qaliila ulaa'ika laa khalaaqa lahum fi اlaakhira walaa yukalimhum اllah walaa yanduru ilayhim yowma alqiyaamati walaa yusakiihim walahum cadaabun aliim cadaab naftooda xanuunjiyana way leeyihin in aladiina kuwii yashtaruuna iibsanaya bicahdi illaahi ilaahay ballankiisii iyo waaymaanihim dhaaryaalkoodii hamanan lacag ku iibsaday lacagtaasoo qaliilan yar ulaa'ika laa khalaaqa lahum fi alaakhira aakhira nasiib uma yaallo walaa yukallimuhum allah walaa yanduru ilayhim yowma alqiyaamati walaa yusakiihim walahum cadaabun aliim intaasoo cuquubadaa ilahay isdaba dhigo inaysan aakhiro nasiib ku lahayn walaa yukallimuhum allah ilahay inuusan la hadlayn walaa yanduru ilayhim yowma alqiyaama inuusan si naxariisle ilaahay uusan u fiirinaynin walaa yusakiihim inuusan dembi dhaaf ilaahay uusan siinaynin walahum cadaabun aliim haddana cadaab xanuun badanna ay leeyihin intaasoo cuquubaadaa ilaahay isdaba dhigay waa ninkaas muxuu sameeyey badeecuu markaas islahaa ninkan ka iibiyo magaca ilaahay uu ku dhaartay si uu u khaldo u khayaano aayaddaasaa kusoo degtay marka aayaddaasaa kusoo degtay badeeca uu iibinayo keliya oo qof muslima uu ku khayaana ayaa intaasoo cuquubaada ilaahay uu u ballan qaaday subxaanahu wa tacaala qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala baabu maa qiila fi sawaaq haadaa midkani baabu maa iladii kiyu u baabiya qiila la yidhi fi sawaaqi kii birtunka ahaa fii kasbi sawaaq kii birtunka ahaa kasabkiisa iyo shaqadiisa wixii laga yidhi ayuu u baabiya oo sheekhu tarjamadanna wuxuu rabaa inuu uga hadlo qofka birta xirfaddiisu ay tahay birta inuu tumo oo birta uu ku shaqaysto xirfadiisaasi ma tahay xirfad muruu'adiisii wax u dhimayso sharaftiisii wax may u dhibi shahaadadiisii iyo markhaatinimadiisii waxmay u dhibi kasabkaasi ma waxbaa ku jira taasuu ka hadli doonaa sheekhu raximahu llahu tacaala kasabkaasi waxba kuma jiraanoo haddee axaadiista isagaaba noo sheegi doono asaabta kale waxyaalaha kaleo lagu shaqaysto oo ziraacadii iyo laxaamkii aan soo marnay iyo kuwaasuu la mid yahay kuwaasuu la mid yahay wa qaala daawuus daawuus wuxuu yidhi huwa daawuus ibnu kaysaan faqiihu lyaman can ibni cabaasin wuxuu ka wari qaala bimacnaa can haddii ka daba marto oo bimacnaa rawaw can ibni cabaas wuxuu ka wari radi allahu tacaala canhuma qaala nebiyu nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam laa yukhtalaa khalaaha maka lama goosan karo cawskeeda magaalada maka lama goosan karo cawskeeda oo xaaraan wa qaala alcabaas wuxuu yidhi marka ila lidkhira maahane rasuulka ilaahay cawska idkhirka la yidhaha nooga soo reeb fa innahu maxaa yeelay idkhirku liqaynihim u sugnaaday birtinkooda dadka biraha tuma ayaa dabka ku shita dabka ku shidanaya markaasaa la rabaa birtii in sidaa lagu dhalaaliyo dabkay ku shidanaya faqaala markaasuu nabigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi ila alidkhira uu yidhi nabigu sala allahu aleyh wasalam waa ka soo reebay ila alidkhira idkhirka maana waa la goosan karaa w idkhirka idkhirkaas waa la goosan karaa maadaama loo baahan yahay oo qubuurtii loogu baahan yahay oo dadka birtunkaahi ay u baahan yihiin oo guryihii saanqaaf looga dhigayo oo meelo badan oo manaafic fara badan iyo awjah awjuh fara badan maadaama loogu isticmaalayo marka wuxuu ka deliishanaya imaamu albukhaari fa inahu liqaynihim taas lafdigaasuu rabaa lafdigaas ayuu rabaa ilaa qaynku waxa weye waa qofka birtunka ahoo birta garaacaya oo seefihii iyo waxyaalahaasuu tumayu ka shaqayn wey xilligii nabigeena sala allahu alayh wasalam ayaa dadkaasi ay jiri jireen waana lagu shaqaysan jiray wax dembiyana nabiga sala allahu alayh wasalam kuma sheegin wax dembiyana nabigu kuma sheeginu sala allahu alay wasalam kasabkoodu waa kasab aan muru'adii hoos u dhigaynin sharaftoodii iyo diintoodii iyo karaamadoodii aan hoos u dhigaynin kasabada kaleu la mid yahay laxaamka iyo kuwaasuu la mid yahay qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala xadaanaa cabdaan huwa cabdullahi bni cuhmaan ibnu jabalata almarwasi qaala akhbaranaa cabdullahi wa cabdullahi mubaarak qaala akhbaranaa yunus yunus bnu yaziid alayli can mishaabi zuhri qaala akhbaranaa caliy bni xuseyn zayn alcaabidiin ana xuseyna bna caliyin radia allahu tacaala canhu waa xuseyn bni caliy bni abi aalib uu ula jeedaay ayaa akhbarahu isaga usii warramay caliy bni xuseyn uu warramay ana caliyan sayidina caliy bni abi aalib aa loola jeeda cali calayhi asalaam qaala wuxuu yidhi sayid cali kaanat lii waxaa ii ahaatay shaarifun hal geela hal neef oo geela han ah halkaas neefoo geeloo min nasiibi nasiibkayga xaggiisa ka ahaatay nasiibkaasoo min halkaas neefoo geeloo min alhanami min almaqnami haniimada xaggeeda iga ahaatay haniimadiyay iga soo aaday halkaa neef oo geela ah wa kaana nebiyu nabiguna wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam acdaani mid isiiyey shaarifan hal neef oo geelah ayuu isiiyey min alkhumusi khumus alghaniima haniimada khumuskeediina maadaama dawilqurba asaga uu ka mid yahay oo aalubeytka uu ka mid yahay hal neefna khumuskiiyuu iga siiyey nebigu sala allahu calayhi wasalam labuu haystaa marka laba neefuu geelu saa ku helay falamaa aradtu markii aan doonay an abtaniya inaan dhisto bifaadimata faadima aan dhisto calayhi assalaam binti rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam gabadhii rasuulkaa sala allahu calayhi wasalam inaan dhisto oon aroosto markii aan rabay waacadtu waxaan la ballamay rajulan nin ninkaasoo sawaaqan birtun ah nin birtun ahaan la ballamay ninkaasoo min bani qaynuqaaca qabiilka baynuqaaca la yidhaaho ka mida an yartaxila inuu rarto macii aniga micigayga uu ila rarto oo fa naatiya biidkhirin cawska idkhirka la yidhaaho aan la nimaadno aradtu markaasna waxaan doonayey an abiicahu inaan gado cawska idkhirka min asawaaqiina kuwa birka tuma si ay dabka ugu shitaan sawaaqiintaasaan raba inaan cawska ka iibsado markaasaan idhi kaala cawskaa ila soo gor oo ila soo shaqee maanta maadaama arooskii gabadhii nabigeena sala allahu calayhi wasalam arooskeeda layga sugayo waxbaan rabaa inaan soo shaqaystee kaalayuu yidhi marka sawaaqiintaasaan ka iibsanayuu yidhi lafdiga maxalushaahidka bukhaari waxaa weeye an abiicahu min asawaaqiin sawaaqiintaas inay xirfo markaa inay ahaa jirtay lagu shaqaysto xilligii nabigeena sala allahu calayhi wasalam wax danaa'a iyo wax sharaf xumaana midna aysan jirin oo ay la mid tahay kasabka kale oo lagu shaqaysto ay la mid tahay wa astaciina bihi bihamanihi hamani lidkhir idkhirkaa lacagtiisana si aan ugu kaalmaysto fii weliimati cursi arooskayga welimadiisa ayaan rabaa lacagta idkhirka aan ka helo inaan ku kaalmaysto qaala alimaam albukhaariyu raximah allahu tacaala xadaanaa isxaaq waa isxaaq bnu shaahiin alwaasidi ilaa khaalidaa noo soo socda qaala xadaanaa khaalid bni cabdillahi daxaana noo soo socda mar haddii isxaaqu khaalid bin cabdillahi daxaan hadduu ka qaado waxaan soo marnay mandumada isxaaq bnu shaahiin alwaasidi in loola jeedo isxaaqu in ra'aytahu can khaalidi huwa bnu shaahiin akhulmaxaamidi taasaan soo qaadanay qaala xadaanaa khaalid bni cabdillahi wadaxaan can khaalidin labada khaalid hadday isku xigsadaan khaalidka dambe khaalid alxadaa saasuu noo ahaan jira can cikramata can ibni cabaasin radi allahu tacala canhum ana rasuula allahi sala allahu alay wasalam qaala wuxu rasuulka ilaahay in allaha xarama maka ilaahay waa xarimay maka walam taxila liaxadin axadna xalaal uma ahan in axadkaasoo qabli aniga hortayda walaa liaxadin bacdi axad aniga iga dambeeyana xalaal uma aha inuu ku dagaalamo dhiig uu ku daadiyo magaalada maka dhexdeed wa inamaa in kale maahan uxilad li aniga waa xalaala la iga dhigay maka saacatan saacad hal saaca xalaal la iga dhigay ay miqdaaran min azamanaa loola jeeda saacaddaasoo min nahaarin ee maalinta ka mida laa yukhtalaa khalaaha walaa yucdadu shajaruha cawskeeda lama goyn karo walaa yucdadu lama goyn karo shajaruha geedaheeda makana lama goyn karo walaa yunafaru sayduha ugaarkeedana lama didin karo ugaarkeedii lama taaban karo oo lama didin karo oo lama ugaaran karo walaa tultaqadu luqadatuha baadideedana lama qaadi karo baadida magaalada maka wixii alaabaho ku luma oo baadi oo ku luma qofku ma qaadi karo ilaa limucarifin qof haybaarinaya maahane oo magaalooyin kale saasay uga duwan tahay magaalada maka baadi haddii aad ka heshid waa tacriif abadiyow weligaa ma milkinaysa milkigaaga ma gelayso toban sano haddaad hayso iyo boqol sano haddaad hayso milkigaaga ma gelayso laakiin magaalooyin kale baadida aad ka hesho hal sano ee wax la mid a hibaaree kabacdin waxaad leedahay tamallaktu anaa milkiyey milkigaaga saas uu geli ilaa limucarifin qof haybaarinaya maahane wa qaala cabaas bni cabdilmudalib wuxuu yidhi ila lidkhira maahane rasuulka ilaahi idkhirka nooga soo reeb cawska aad tiri lama goosan karo oo magaalada maka ka baxa idkhirka nooga soo reeb lisaaqatina huwa lisaaqatina kuweena birta dhalaaliya ayuu u sugnaaday walisuqufi buyuutina guryaheenna saanqaafyaalkoodana u sugnaaday saanqaafna waan ka dhiganaa faqaala nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi ila alidkhira faqaala cikramatu wuxuu yidhi hal tadrii maa yunafaru sayduha ma og tahay maxaa loola jeedaa maa yunafar sayduha muxuu yahay saydka lama didiyo maxaa loola jeedaa huwa macnuhu waxaa weeye an tunaxiyahu saydka inaad fogeyso min adilli hooska inaad ka fogeyso wa tanzila makaanahu makaana sayd ugaarkaa booskiisii oo hooska lahayna adigu aad degto waa ugu yaraan aqali shay uu ka soo qabtay tafsiirka maalan sagaaradii geed geedaha maka ka mid ahay hoos harsanaysay hooskii aad inta iska cayrisay sagaaradii ayaad meeshii fadhiisatay iyada nafsaddeeda waa tanfiir waa la nahyey yidhi nahyigii soo gelay yidhi bal ugaarasho iyo cunid iyo waxaba ka baxba inaad ugaarato dididdaas xataa hooska aad ka kacsanayso nahyiguu soo geli laba gol yidhi qaala cabdilwahaab wuxuu yidhi huwa cabdilwahaab bn cabdilmajiid thaqafi can khaalid khaalid idaxaan lisaaqatina wa qubuurina meesha suquufta riwaayadii hore walisuquufi buyuutina riwaayadii hore ti lisaaqatina wa qubuurina axaadiistan o dhan bukhaari wuxuu u deliishanaa xirfadaasi inay xirfooyinka kale la mid tahay ayuu u deliishan wey wax dhibaataana aysan lahayn baabu dikri اlqayni wاlxadaad hadaa midkani baabu dikri اlqayni birtunkii sheegiddiisii ayuu baab yahay baabu dikri اlqayni baabu kasbi dikri اlqayn birtunkii sheegiddiisii sheegiddaas ayuu u baab yahay kasabkiisii laga sheekeeyey wاlxadaad iyo kii birta garaacayey culimmada muxadisiinta way iskhilaafeen oo waxay yidhaaheen qayn iyo xadaad bimacnan waaxid miya mase farqiyaa u dhexeeya bukhaari asagu wuxuu ku jiraa culimmada dhexaysa farqiyaa u dhexeeya oo asaga qaynkana culimmadaa waxay qabsadeen in loola jeedo qofka warmaha tuma ayaa si khaasa waxaa loo yidhaha qayn waranka qofka tumaya ayaa la yidhaha qayn qofka caam shaqadiisu ay tahay oo biraha kale iska tumayana xadaadaa la yidhaha yidhaaheen xadaad kii waranka tumana qaynaa la yidhaha yidhaha culamada qaarna waxay dhahen waa isla mid qayn iyo xadaad قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثني محمد بن بشار هو البصري قال حدثنا ابن أبي عدين محمد محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري عن شعبة عن سليمان وأعمش كي اسكجر سليمان بن مهران الأعمش عن أبي الضحى مسلم أبي الضحى عن مسروق بن أجدع عن خباب قال وحر خباب كنت قينا في الجاهلية برتنا أنها حلق الجاهلية برهن قراعي جرن كشغي سنجر وكان لي أنا وحياء هذه على العاس بن وائل ديننا إيقا هذا caas binu waa'ilna daynaan ku lahaa waa ninkii gaalka ahaa caas binu waa'il ninkaa gaalkaaaan dayn ku lahaa fa ataytuhu gaalkiiyaan u imid ataqaadaahu xaalaan ka gudsanayo daynkaygii qaala gaalkii wuxuu yidhi laa ucdiika xataa takfura bimuxamedin daynkii ku siimayo ilaa aad uga kufriso nebiyullaahi moxamed sala allahu aleyh wasalam markaad gaalowdaan ku siinuu yidhi lacagta fa qultu waxaan yidhi laa akfuru xataa yumiitaka allah ma gaaloobayo ilaa ilaahay adiga kaa dilo uma tubcada lagu soo saaro mustaxiil wayuu ula jeedaa inaan gaalowdo haddii xataa aad dhimato nafta lagugu soo celiyo ma gaaloobay saas wey qaala markaasuu wuxuu yidhi ninkii gaalka ahaa oo haddaadba bacfi aaminsan tahay oo qofku markii qabriga maaragtaahi uu ku baaba'o kabacdi in la soo noolaynayo haddaad aaminsan tahay dacnii iga tag xataa amuuta ilaa aan ka dhinto iddaa wabcata layga soo saaro fasa'uutaa markaasaa laysiin doonaa maalin wawaladan markii aan qabriga kabacdi aan soo noolaad ilaa nolol kabacdi aad adigu aaminsan tahaye maal hanti iyo caruur iyo markaasaan heli doonaa markaasaan deenkaaga kuu guda waa ku jeesjeesi caqiidadii islaamku ku jeesjeesi gaalku markaasaan deenka ku siin fa aqdiyaka aan kuu gudo markaas deenkii aan kuu gudo fa nasalat aayadahana marka soo degeen afara'ayta aladii kii ka warran ka fara gaaloobay biaayaatina aayadaheenni ku gaaloobay bal ka warran wa qaala yidhi la uutayanna laysiiye oo laysiiye maalan waa waladan hanti iyo caruur ayaan heli yidhi kaa ka warran adalaca alghayba haybka miyuu daalacday am itakhada cinda araxmaani cahdan mise allaha raxmaanka agtiisuu ballan ku samaystay mise ilaaha ka ballan qaaday inuu maal siin doono loo nicmayn doono waaba kaafire sidee ilaahay agtiisa ballan ugu yeelan karaa kaafir kaafir aayadahaasaa marka soo degeen maxalushaahidka bukhaari marka waxaa weeye kuntu qaynan fi ljaahiliya saxaabigaa inuu birtun ahaan jiray xilligii hore birtunka uu ku shaqaysan jiray ayuu tilmaamay nabiguna sala allahu alayh wasalam wax nahyiya ma sheegin waxyaalaha lagu shaqaysto islaaman wa jaahiliya islaaman wa jaahiliya waa lagu shaqaysan jiray xirfadaas marka waxyaalaha cajiibka waxaa ka mid a qabaa'ilka qaarkood in lagu yaso oo qaarkood la yidhaho waa xadaadiin waa maaragta birtunyaal oo gabdhahoodii la guursan maayo in la yidhaho waxyaalaha khaladka ahay ka mid tahy oo ummaddeena soomaalidana haysta oo cuquubada laga gelayo cuquubada laga gelayo qabaa'il dhan sidaa loo go'doomiyey oo la yidhi tumaal ayaa loo yaqaan tumaal weeyaa laleeyahy oo maxaa lagu tugaada dee tumaalku waa xirfo xirfooyinka ka mid a xirfo xirfooyinka oo midkan maa la takooro laxaamka ah oo kawaanaha isagaaba dhiig ku dhex jireen birtii waaba iska daahir iyadu ninkan garaacanaye waaba daahire asagaaba nijaase ku dhex jira ninkan kawaan ka shaqaynayo maaragta maantao dhan dhiigga iyo wuxuu ay ku hallaabayaane maa la yidhaaho laxaamka yaan la guursan maa la yidhaaho kawaanlaha yaan la guursan maa la yidhaaho labadooda waa isla mid kasabka laga shaqaystay ka mid kanaaba wax daahira ka shaqaysanaya marka waxay ka mid tahay waxyaalaha beenta ah oo mujtamacan inta ku faafay sidii dadkii mujtamacii kala xiray oo nacaybka iyo baqdada iyo xasadka iyo mujtamacii dhexdooda ka dhexoogay lidaalika waxaa weeye waa xaaraam waxyaalaha noocaas oo kale ah qof muslima oo walaal ka ah oo laga yaabo ilaahay agtiisa inuu kaa maqaamo weyn yahaba inaad tidhaha gabadhaada guursan maayo laa yashar qowmun min qowmin casaa an yakunuu khayran minhum ilahay wuxuu leeyahy qolayaysan qolo kale ku jeesjeesan casaa an yakunuu khayran minhum inay ka khayr badan yihiin aa dhici kartaba kuwa lagu jeesjeesayo inay ilaahay agtiisa ku maqaam weyn yihiin ayaa dhici karta dad culimaha sidaa lagu go'doomina oo ahludiin oo mutadayiniin laleeyahy gabdhahooda la guursan maayo oo qabiilkaasay ka dhasheen laleeyahy waxyaalaha waxay ka mid tahay jaahilnimada ah oo ilaa hadda nagu dambeeyo haddana la cirib tiri la'yahayba oo xal loo la'yahay xal loo la'yahay la cirib tiri waa caado fakatay caado fakatay oo been fakatay wey oo lasoo qabanaya been fakatay wey dadka noocan lahayd kii xataa birtunka asagu aan ahayn oo bir aan ka shaqaynayn waxaa laisaga dhejinaya qabiilkaasoo kama dhalay hadduu sheekh caalima yahay weligiis uusan bir u dhowaan weligay bir una waa tumaala un ku dhega war weligay bir ma arkin xataa weligay bir ma arkin iyo meel lagu tumayo tumaalaata war xirfadaa weligay kama shaqayn oo weligay masaajidaan joogay oo weligay maaragtahay ama tijaaruba xataa ka shaqaystaa ganacsi ziraacu ka shaqaystaa tumaalaa tahay xaguu ku arkay tumaalnimo iyo bir weligay xataa ma arkin waxyaalaha waxay ka mid tahay dhibkana haystay ka mid tahay allah subxana wataala